bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda isnaay qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda tamarta iyo biyaha hirshabeelle oo kormeer shaqo ku tagtay goobaha uu ka fatahay webiga shabeelle ee deegaano hoostaga gobolka hiiraan kormeeraha waxbarashada gobolka shabeellaha dhexo oo sheegay inay wadaan qorshe ardayda iyo macalimiinta xirfadooda kor loogu qaadayo dhaqaatiirta soomaaliyeed oo ka digay in xilliga anfurka la isticmaalo cuno badan iyo biyo qabow wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan saakay taalibaan oo diiday ka qaybgalka wadahadallada afghanistaan ee turkiga ka furmaayo
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-9 uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrazonic ee ka hortaga cudurka covid-9 fahan ahmiyadda tallaalka covid-9 u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid-9 tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
ramadaan kariim mar kale subax wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun kooiyo labaatanka saaka warka waxaan ii akhrinayo anigoo abdaxsiid xasan macalin aan ku horeeyo wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kormeer shaqo ku tagtay goobaha uu ka fatahay webiga shabeelle ee deegaanada hoostaga gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle saalax maxamed xasan oo muddooyinka dambe ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inuu kormeer ku tegay goobaha sanad walba uu ka fataho webiga shabeelle ee deegaano hoostaga gobolka hiiraan waxa uuna sheegay in qiimeyn kadib la gudagali doono sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha webiga shabeelle midaasi uu ku sheegay in loo leexin doono goobaha loogu talagalay gudoomiye cali jeete waxaan taagannahay maanta helekiliyo oo ah meel looga hortagayay fatahaadaha laga sameeyey arjana aad u weyn oo ah ka hortagga fatahaadaha marka isla sidaasoo kale waxaan soo kormeer ku soo marnay maanta deegaano kalaxkalax bacaad ilaa iyo zoonka uu biyaha soo maro meelaha aan soo marna waa biyihii webiga soo garab kacaayay oo ka imaanayay buuraha etoobiya ama imey ma ahan webigii fatahay maaha waa biyihii soo garab kacayo webiga dhinac socdo marka isla sidaasoo kale waxaan ugu heliyey safarka niman ka socda ama qolo ka socoto mashruuca soo kabashada xasanadaha u n o b s oo ah sidii aan assessment ugu samayn lahayn soo kabashada xasanadaha sidii aan assessment ugu samayn lahayn fatahaadaha ama maxaan ku dhahaa waxaan loo yaqaano biyo xiran sidii loogu heli lahaa ama biyahaas loo leexin lahaa ama loo heli lahaa daam ama biyihii ku xakadaan ama looga leexin lahaa magaalada beledweyne marka intaasaanu kormeer kusoo samaynay mudane guddoomiye kusoo dhowow gobolka hiiraan oo sanad walba ku fatahaa webiga shabeelle kaas oo dhaliya barakac xoogan ayaa la qorsheynayaa in laga hortago sida ugu macquulsan iyadoo maamulka hirshabeelle ay wado dadaalo arrimahaasi lagu soo afjarayo waxayna taageero buuxdo ay ka helaysaa hay-ado caalami ah si loo samata bixiyo bulshada dhibaatada kasoo gaarta fatahaada webiga shabeelle kormeeraha waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay wadaan qorshe ardayda iyo macalimiinta xirfadooda kor loogu qaadayo warkaasi waxaa faahfaahinaysa waryaheena maryame sheekh cabdi waxaa soo kordhaya ardayda waxbarashada ka wada jaamacadaha iyo iskuullada dalka gaar ahaan magaalada jowhar oo xarun ah hirshabeelle iyadoo ay jiraan dhallinyaro ku howlan arrinkaasi wacyigelinteeda xuseen xasan badbaado waa mid ka mida ururada dhallinyarada kuwaas oo hadafkoodu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ardada iskuullada iyo jaamacadaha ka furan dalka gaar ahaan magaalada jowhar waxay sababta aniga u sameynay ururkan waxa ay tahay in dhallinyarada aan ku boorina dhanka horumarka gaar ahaan waxbarashada sababtoo ah dhallinyarada marka ay wax barato ay wax qaban kartaa si macnaha taas aan u sameyno ayaa waxaan sameyn dhallinyarada inta badan aniga waxaa qaabilnaa hadda maadaama ururka cusub yahay dhallinyarada dugsiga sare kasoo qalin jebisay ayaa kulminaa la hadalnaa si halkaas waxbarashada ugu sii wadaan ay maxaa ladahay ay dhiirigelin u sameynaa xitaa waxaan tagnaa qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada waxaan u sameynaa dhallinyarada in jaamacadahaas ay maxaa aheeto si maxaa ladahay scholarship ah ama looga dhiman lacagaha ay ku dhigi lahaayeen qaarkood xitaa free ay u dhammaynaa si ardayga niyajabka aan ugu ilaalin xuseen ayaa kula dardaarmay waalidiinta inay ogaadaan oo ay la socdaan waxbarashada caruurtooda maadaama ay jiraan iskuullo badan oo koorsooyin siiya ardada kuwaas oo aan dhammaystirnayn heerkii waxbarashada loogu talagalay midda kale waxaan rabaa dhanka oo maxaa baysiga dhanka nagala aasaaska waa meesha nagala haysto meesha waaye waxaa wacyigelin u baahan waalidiinta waxaa wacyigelin u baahan maxaa la dhahay maamulayaasha iskuullada oo ah ha iyo bulshada inteeda kale sababtoo ah ardayda waa jiilka dalkan wuu ku tashanaa haddii maxaa lahay baysiga aqoonta laga soo dhisin waxba ma hagaagayaan marka waalidiinta waa in ay ku dadaalaan sidii ubadkooda ay noqon lahaayeen kuwa si wanaagsan wax u bartay maskaxdooda ay kubciyaan ay boodbootinin ay kala dardaarmaan macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada koowaad in loo soo bilaabo ilaa ay fasalka galaaska laba iyo tobnaad si nadiif ay ku dhigtaan ardaygaas ayaa wax noqon kara kormaraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe sheekh maxamed maxamuud ayaan weydiiyey waxa ay kula socdaan koorsooyinkaasi arrimahaas horta sida loo sheegaya ma aha kormeerkeennuna waa kormeer joogto ah oo mataqaanaa meel walba lagu tago lala socdo waxa waaye dhaqaalaha la siiya macalimiintuna dhaqaalo fiican waaye macalimiin tayaxunna ma aha awalna imtixaana laga soo qaaday markoodii horeba imtixaanay ku soo baxeen kadibna haddana dugsi dhan oo isagu dhisnay awalba oo min aasaasi ilaa dugsi sare dhisnay oo macalimiintiisa la wada qaatay awal siduu ahay mataqaanaa lagu qaatay haddana la rabo in tababaro la sii siiyo wax loo kordhiyo ayaa la qaatay maahina wax hadda oo liita ma aha hadda dugsiyaduun hadda ahli ahaadaano ama kuwa dowladda leeda ha ahaadaane kulli dowladday hoos tagaano waa wax qaranka soomaaliyeed iyo wadka soomaaliyeed u shaqaynayo waay dugsiyaduna ma kala xigaan laakiin waxna gacantaan siyaasad ahaan iyo dhaqaalahaan iyo maamulaan gacanta ugu haynaa waxna waxa waaye dadaas si gaara u leh laakiin tacliintooda waa noo kontaroolantoo waa manhajkii dowladdu keentay u dhigaan oo imtixaankii weynaayey marka la gaaro eydka ama mataqaanaa fanfoorka ay wada gelayaan marka hala tartamo waaye sida dunida ka jirtoo kale maahane wax hadda gooni ahoo ayna kala xigaanna male laakiin midna siyaasad ahaan dusha ka haynaa midna waxawaaye mataqaanaa dhinac walba ayaan mataqaanaa ka maam waxaana soo badanaya ardada waaweyn ee iskuullada ku soo biiraya ee dugsiyada qur-aanka ku soo daha inkastoo ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo tan hirshabeelle in la joojiyo koorsooyinka la siinaya ardada si loo helo waxbarasho dhammaystiran mahadsanid maryama dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka digay in xilliga anfurka la isticmaalo cuno badan iyo biyo qabow inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan marka la gaaro xilliga anfurka inta badan dadka waxay isticmaalaan cunooyin kala duwan oo caafimaadka mararka qaarkood dhibaato ku ah haddaba doctor cali mucu aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay in xilliga anfurka aan wax badan la cunin islamarkaana layska ilaaliyo biyo badan oo qabow ah ugu fiican oo la cuni karo marka horta ramadaanka waxaad ogaanaysaa maalinkaasoo dhan ayaad gaajeysan tahay maqhribkii markii la adimo soomaalida waxay u badan tahay galaas biyo horta qaboow igu dhufo oo caloosha ku shub qabowga badan caloosha waa u daran yahay hal galaas biyo oo dhan haddaad cabtidna caloosha waa u daran yahay maxaa loo baahan yahay haddii aad cabayso biyo labo ama saddex hambuuq kabo saddex keliya markaas kadib shaah ama wax lamid ah kuleyl maaragta haddii qaxwada aad cabto ama qaxwada oo timir aad ku cunto markaas caloosha wax kulul ayaa u roon wax qabowga uma roona lama rabo caloosha culeys bay ku keenaysaa taasna lama rabo marka tartiib marka cabdiraxiino waxaan kuu sheegayaa mataqaanaa dhulka muslimeedka dhan waaye soomaali keliya maaha habeenkii cunto oo dhan baa la keenayaa inta qaab qaab qaab qaab qaab qaab markaas ma la dhaqaaqi karo finish waa fariisanayaa cudur dhan meeshuu ka imaanayo waa meeshaas calooshaa dhibaata kaa qabsanaysa beerkaa dhibaata kaa qabsanaya maxaa dhacay meel maanta oo dhan ay waxba la-ayd hal mar aad ku shubaysaa oo dhibaato fara badan baa u imaanaysaa marka waxaan leeyahay cuntada marka kow aad bilaabayso ama biyaha kow tartiib hal saac kadib markii aad cunta yaryar ee caloosha gasho caloosha ay aragto cuntooyin ay gasho markaas biyo waa cabi karaysaa weliba habeenkaas waxaa la rabaa ilaa hal liitar iyo bar oo biyo inaad cabto sidii aad maalinka dambe jirkaaga aan biyaha adan u baahnayn waa in biyo badan cabtaa laakiin biyaha maaha kow markaad afurayso waa markii aad afurto kadib ka bacdii aad bilaabaysaa marba xoogaa marba xoogaa ilaa saxuurta biyo markasta cabaysa saasaa loo baahanya dhinaca kale waxa uu ka hadlay dhakhtarka waxyaabaha sababa inuu siyaado gaaska inta lagu guda jiro xilliga ramadaanka markii la afuro mataqaanaa saambuuska soo qabso burka soo qabso timirta soo qabso mushaarada soo qabso bariiska soo qabso hilibka soo qabso mataqaanaa qaraha ku dar cambahana ku dar marka dadkii waxay cunayaan caloosha waxa ayna qaadi karin caloosha culays badan baa la saarayaa haddii culayskaas uu fuulo waxaa imaanaya maaragta caloosha inay jiitanto gaaska inuu farabato gaas fara badan inuu yimaado marka gastritka kaasaa keenaya xataa nabaruu keenaya alsaruu keenaya gastritiskaas iyo alsar duwadeni iyo alsar gastriti wax la dhaho ayuu keenaya marka hadduu alsaradaas yimaadaan xanuun fara badan qabanaya aadan cuntadana ka cuni karin
si kastaba ahaatee dhakhaatiirta badankood ayaa ka digaya in marka la gaaro xilliga anfurka aanan cuno badan la cunin iyo biyo qabow ah oo xaddhaaf ah si loo ilaaliyo caafimaadka dheefshiidka iyo jirka markaana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo waxaa la diyaaraa cusmaan cabdale cusmaan waa mahadsantahay cabdicasiis xasan cabdulle dhegaystayaal xubinta cayaaraha warka subaxnimo idaacadii snai ee magaalada jowar waxaan ku eegi doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool georgian club ayaa waxa uu shaaciyey qorshe gaar ah oo ay markaa kooxdiisa u dejisay sidii ay u joojin lahayd xidiga venicius junior layidhahdo marka ay caawa garoonka anfiil fooda isku darayaan real madrid lugta labaad ee wareega sideeda tartanka champions leaga real madrid ayaa ciyaartii hore waxa ay ku badisay saddex gool iyo gool waxaana laba ka mid ah goolashaasi dhaliyey venicius junior ninka la yidhaahdo halka uu kan kalena ku daray marcos asensio ninka la dhaho xidiga reer brazil ayaa dhibaato badan waxa uu u geystay liverpool kulankaas waxaana uu halis badan markaasi ku ah daafaca iyada oo mar walba ay ku dhibaatoonayeen sidii ay u joojin lahaayeen wiilkan da-da yar tababare georgian club oo la hadlay warbaahinta ka hor ciyaarta caawa markaasi waxa uu markaa sheegay in uu la dhacsanaa sidii uu laacibkan markaa da-da yar ee real madrid uu wacdaraha u dhigayay kulankaasi wuxuuna tilmaamay in aanu la yaabin waan la dhacay lamase yaabin ayuu yidhi jorgan club oo ka jawaabayay su-aal la weydiiyey wacdarihii uu dhigay venicius g r ku saabsanayd isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaasi ku daray waa ciyaartooy markaasi hibadiisu cajiib tahay qof walbana waxa uu sii garanayay ka hor intii aanay real madrid lasoo saxiixanin isaga laakiin intii ka dambeysay ayuuba kasii fiicnaaday haddaba ma jira qorshe ay u dejisay liverpool ninkan junior la yidhaahdo su-aashaasi isagoo ka jawaabayeyna tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu yidhi haa waana arrin nasiib darro ah in aan ninkaas isku sii fiirsanno waxaa kale oo uu georgian club markaasi soo qaaday goolashii ay real madrid ka dhalisay ciyaartii hore waxaanuu yidhi waxaad aragteen hal gool oo ay ila tahay in aanu iska difaaci karaynay goolka kale sidii aan horeba markaasi u sheegay wuxuu ahaa mid cajiib ah kubad cajiib ah oo baas dheer ahayd iyo weliba taabasho wanaagsan oo ay la socoto dhammaystir fiican sidaasi daraaddeed haa waxa aanu isku dayi doonaa in aanu markaa ka baaqsano baasaska u socda dhinaca venicius jr taas oo ahaantii shaqo adag ah una baahan in aan wax badan ka qabanno xubinta cayaarahana saaxiibayaal intaas ay inoo joogtaan dib idinku celiyo cabdicasiis iyo qaybaha kale ee warkeenna subax kaaray mahadsaned cusmaan halkaasi aan kaga gudubno dhegaystayaal xubinta cayaaraha markaana kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa soo jeedinaysa maryamo sheekh cabdi
mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubcuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubacuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah haatanna aan dibidii kuga celiyay warka subaxnimo iyo cabdicasiis xasan halka warkaasi aad kala socotaan waa radio isnai jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda taalibaan ayaa diiday ka qaybgalka wadahadallada afghanistan ee turkiga ka furmaayo taalibaan ayaa ka qaybgeli doonin kulan looga hadlayo geedisocodka nabadda afghanistan ee turkiga haddii uu furmo toddobaadkani afyeenka kooxda hubaysan ayaa sidaasi sheegay turkiga ayaa martigelinaya kulan muhiim ah bishan oo ay kasoo qaybgalayaan aqramada midoobey iyo qatar oo qeybka wadahadallada mareykanka uu ka taageerayo sidii loo gaari lahaa heshiis nabadeed oo u dhexeeya dhinacyada afghanistan ee dagaalamaya diblomaasiyiinihii saraakiil sarsare ayaa la sheegay in la qorsheeyey in wadaxaajoodka lagu qabto toban maalmood gudahooda laga bilaabo lix iyo tobanka bishan abriil inkastoo taariikhda la dhammaystirayo aan la sheegin kama qaybgeli karno shirka turkiga ee lix iyo tobanka abriil maadaama doodaha ka qaybgalka shirka ay socdaan ayuu afhayeenka taalibaan moxamed niim ku yiri fariin uu u diray wakaaladda wararka inkastoo aan la cayimnin wakhtiga uu qabsoomayo shirka turkiga haddana wakhtiga ayaa ku ekooda bisha maaj ee ku aadan kabixitaanka ciidamada maraykanka iyo nato ee afghanistan iyadoo la ilaalinayo heshiiskii maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka donald j trump uu la galay taalibaan inka badan sanad ka hor qodobkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii saako arbacaad kala socotay radio snai warka waxaan ii akhrinaya anigoo abdaxsiis xasan maclin idunkuna waad ku mahadsantihiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio snai ramadaan kariim